guddiga gurmadka abaaraha ee degmada cadaada ayaa biyodhaamin ka sameeyey deegaanka hamcaduur hooska degmada baxda gobolka alkaduud biyodhaaminta ayaa loo sameeyey bulshada ku nool deegaankaasi kuwaasoo muddo dheer la daradhacayay biyo la-aan ka dhalatay abaarta ba-an ee soo fasaartay gobolka galgaduud biyodhaaminta ayaa waxaa lagu guulaystay in dadka deegaanka loo fududeeyo ee helitaanka biyo nadiifa taasoo qayb ka ah dadaalada lagu caawinayo dadka ay abaaruhu sameeyeen ee deegaanada hooska degmada cadaado ee degmooyinka ku xeeran dadka deegaanka hamacduur ayaa uga mahad celiyey guddiga gumidka abaaraha biyodhaaminta ay u sameeyeen iyagoona sheegay inay u baahayeen intaan in ka badan ilaahay baa mahadle naga dhiga dad muslimiina waxaan joognaa deegaanka la yidhaahda haamacduur waxaa saakana soo gaaray biyo biyahaas oo ah siddeed lowr siddeeddaas lowr oo ka timid magaalada cadaado oo ay soo dhiibeen oo ay soo dhiibeen dad muxsineena oo ah guddiga abaaraha gurmadka abaaraha ee degmada cadaado waxaan leennahay ilaahay subxaana wa tacaala mahad ha ka gaarto waxaan leennahay ilaahay raalli ha ka ahaado waxaan leennahay taladooda iyo tiyaaddoodaba naafa allah ka dhigo waxaan nahay dadkii joogay tuulada la yidhaahdo xamcaduur kuna noolaa kuna dhibaataysnaa kuna abaartuna ku hayday codku ku hayey nabadgelaanta ku qabay maanta waxaana soo gaaray biyo gargaara oo ay soo direen dadka gurmudka abaaraha oo jooga degmada cadaado waaba mahad celinaynaa ilaahay mahad ha siiyo ilaahay barwaaqaa siiyo biyahaas waa sidoo lowr waa u dhibaataysannahay meeshaan meel biyala male ilaa konton kilomitara biyaha laga soo jiidaa dhib badan baa loo soo maraa dadku waa gala waayey olay abaar baa isu haya wax ma gala karaan wax ma diro karaan wax ma dalba karaan gargaar ilaahay bay sugaan bilbaa inoo sugayaa waxaan ka rabnaa dadkiina na maqlayo muslimiinta inay gargaar noo fidiyaan bili'aadanimo mid raashimeed mid biyood mid daawo intaba inoo fidiyaan gabagabadii biyodhaaminta ayaa waxaa ka hadlay guddiga gurmadka abaaraha iyagona sheegay inay gaarsiiyeen biyodhaamin deegaanka macduur kuwaasoo lagu howlan yahay sidii biyo kale loo gaarsiin lahay deegaanada hoostaga degmada baxdo ee gobolka galgaduud deegaanka haamcaduur waxaan soo gaarsiinay biyo ay noo soo dhiibeen guddiga gurmadka abaaraha ee degmada cadaado waa soo gaarsiinnay waana u keennay dadkii aad noogu soo dhiibteen oo mudnaa oo aad iyo aad ugu dhibaataysan aad iyo aada u mahadsantihiin adinku annaguna ammaanadii waa gudannay waxaan leennahay baahidu waa halkeedii siidaalkii waa sii siyaaday dhibaatadu aad iyo aaday u ballaaran tahay waxaan leennahay allah subxaanahu wa tacaala ka codsanaynaa inuu ummaddan kan dulqaado dhibaatada haysata ee roob la'aanta oo ummadda naaf degdega oon dabayl iyo duufaan lahayn ugu beddelo nabad iyo amni uu siiyo sidaas ayaan ilaahay ka baryaynaa ayagana waxaan ugu dardaarmayna allah subxaana wa tacaala inay isu dhiibaan oo asaga ay baryaan in shaa allahu tacaala waxaan rajaynaynaa ilaahay inuu ajiibo marka waxaan idiin dardaarmaynaa nafteyda iyo naftiinaba in allah subxaana wa tacaala asaga barinno asaga aan hodonsanno asaga ayaa gacantiisa ay wax ku jiraan aan waxba laga weyn haniya fuqaraan nahay allah subxaana wa tacaala deeqdiisaan u baahan nahay inaan asaga barinno guddiga abaaraha ee degmada cadaada ayaa ka howlansay bulshada tabaalaysan ee saamaysa abaarta ka jirta gobolka galgaduud ay u caawin lahayo kuwaasoo qayb ka ah dadaalada lagu doonayo in lagu hortago dhibaatada ka dhalan karta abaarta ka jirta deegaanada galmudug gaar ahaan gobolka galgaduud